Bulshada ku nool deegaanka kala sooc ee gobolka Mudug ayaa wajahaya xaalado biyo lahaaneed. Deegaanka kala sooc ayaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Mudug, waxaana ku nool xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ay saameysay abaaraha ka jira dalka. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kala sooc ee gobolka Mudug ayaa codsaday in biyo lala soo gaaro.
maanta waa liidanaa kala sooc baan ku dhashay siddeetan san sanaa jiraa nin cajisoo meel yaalaan ahay waa liidanaa nala ka soo gaaro
meeshaan waxaa la yidhaahdaa kala sooc Een, waa meel aad iyo aad deegaankeedu u ballaaran yahay oonkeeduna u tiro badan yahay abaarta jirta iyo waxyaalaha jira maanta haddii aan ka hadalno waxaa meeshaan ka jira oon wax la yidhaahdo waxyaalo badan ay u baahan taho aad iyo aad ugu baahan tahay oo aysan hadda ka nafanayn way jiraan laakiin ugu horreyn meeshaani waa meel adugu lixdan kilomitir intii ah oonkeedu uu ballaaran yahay Een, matoor aan lahayn ceel gacmeed lahayn barkadihii ka qalalan yihiin Een, awal aan lahayn een, sideeda aan loo waxayn bahashii baag ka codsanaya garabka ka codsanaya xayawaanka ka codsanaya maanta in nala ka soo gaaro matoor aan ku noolaano ilmaha dib ugu noolaadaan iyo degdeg iyo dhaanis intaasaan ka horsanaya waxaa ka jira biyo la'aan dhibaatooyin badan way ka jiraan ilaah baa dabooli kara awalan waxaa ugu horeeya biyo la'aan meeshaan ka jirta meesha waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliya ka codsanaynaa midda galmudug ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka ka codsanaynaa wasaaradaha ka codsanaynaa meeshaa kala soo la yidhahda baan joognaa abaar baan ugu haysaa biyo la'aan baan ugu haysaa waxaan rabnaa awalan in horta marka u horeysa biyana lala soo gaaro Ee, matoor xitaa hadda waan codsanaynaa laakiin kamaba gaarnaan qabaa awalan marka hore horta biyo in laka soo gaaro biyo dhaam in laka soo gaaro Bulshada deegaanka kala sooc ee gobolka Mudug ayaa u baahan gargaar degdeg ah oo la xiriira biyaha maadaama noloshooda ay ku tiirsan tahay biyaha.